inay noo tababarto hay-adda somwa ayna maaragtay awoodda intaas la eg ay siiso ayna ku dhiirigeliso inay raadsadaan xuquuqdooda midda wariyannimo oo ay noqdaan wariyaal madax bannaan oo leh tvga tvga hebelyaa iskale heblaaya iskale hebelaa le waan maqal lakin waaan mar waxaan rabnaa inaan maqalno tvgaas ama stationkaas waxaa iskale heblaaya iskale in la maqlo inay idinku dhiirigeliyaan wax weyn waa xuquuqdiina inaad u doodaan oo saxaafadda waxaa ku xiga inaad u doodaan xuquuqdiina xataa siyaasadeed xuquuqdiina siyaasa inaad u doodaan oo aad waddankan aad ka noqotaan madax hadda waa fiicannahay meel fiicanaa maraynaa oo gabdhaha baarlamaanka ku jiraan wasiiray leeyihiin hadda koonfur galbeed oo kale madaxweyne cabdicasiis wuxuu magacaabay laba wasaaradood ayaa gabdha ayaa madaxay ka yihi wasaaradda waxbarashada iyo wasaaraddii haweenka waxaan rabnaa marka in gabdhihii saas loo sii wado baarlamaanka waxay ku leeyihin tiro xoogaa fiican marka gabdhihii inay fursad helaan maadaama ay ka karti badteen waxaa la ogaaday markii dagaalada sukeeye ay dhaceen gabdhaha waxaa la ogaaday inay ay leeyihiin awood aan caadi ahayn guryaha qaar ayagaa lagu soo badbaaday